ardayda dhikadaasa culumta caafimaadka ee jaamacadda safaana ayaa adeega caafimaad iyo baaritaan diirsiya qeybo kamid ee qoysaska danyarte haanasaydi oo ku noolaan kaamka guraceela oo kayaala duleedka degmada guraceela barakacyaalka ku noolaan kaamka guraceela iyo qababaahiya aasaasiga sida inyoon haysano xarumo caafimaada oo laga dabiibo wadadka bukaanada ee haanasaydi iyo ku noolaan kaamkunga waxaana ku mid ee ardayda dhigdaasa jaamacadda safaana iyo ku hadaleen adeegyada caafimaadka iyo hadeersiyaga bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa nuur salaad bare ka mid ah ardada culumta caafimaadka ka barata jaamacadda safaana saaka anagoo ah gruub takhasusa caafimaadka qeybihiisa kala gedisan waxaan soo gaarnay kaambulo dheer waxaan u soo qaadnay ama ugu imaan halkan adeeg caafimaad kadib markii aan ogaanay baaritaano sameynay waxaan ogaanay inay u baahan yihiin adeeg caafimaad oo aad u fara badan oo ka weyn midkaan aan saakeen aan soo qaadnay insha allah hadda inta waxaa nooga soo baxay natiijooyin badan oo sida in aan ilaah yidhaahdo wiilka dambe aan samayn doono baaritaano toos ah oo dadka cabashadooda markaan aragnay sidoo kalena aan soo laba jabaari doono daawooyinka marka kaamkan ruhantii waa xaakumo dad aad u fara badan aana haysan adeegyada u baahan yahay caafimaadka sida aad ka dareemayso ilmaha yaryarka ah dadka maamooyinka ah marka insha allah waxaan rajeynayna insha allah inaan soo dhammaystiri doono inta kalima hadii ilaa yidhahdo waxaana ku mid ee barakacyaalka ku noolan kaamka guraceel ayaa mahadnageen jaamacadda safaana waxa weeye baalkii la ii sheeg kaamka waxaa la yidhaahdaa ulodheer ama booraan cad waxa weeye baahidiisu markaan ka waranno waxa weeye daawo bahalka leedahay ii sheeg waxbarasho male oo male bahalka leedahay ii sheeg iskool waxa weeye biyo male waxbarashadu waa ku xun tahay oo waxbarasho ma hayno ciyaalku waxbarasho male waxa weeye bahalka leedahay waxaan u baahannahay inaan waxbarasho helno aan codsanaynaa adduunka ka codsanaynaa waxaan u mahad celinaynaa jaamacadda safaano daagna soo gaarsiiday daawo caafimaad soo gaarsiiday kaamkan ulo dheer oo u mahad celinaynaa